ciidanka booliiska soomaaliya ayaa mamnuucay qodowka kaabooyinka degmada cabdiasiis ee gobolka banaadir taaseyti oo baabuurta wiwiyo ku qaada jiraan carada laga dhiso menate taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa ka sheegay sababta iniyata in waxda niira ee degmada cabdiasiis ee gobolka banaadir dadka degan iyo dhibaato ka qaban qodowka saasaatowna marar horeyo ka dhimadeen qodowkaseyti dadka arada qodow afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya gaashaanle cabdifatax aadan xasan oo shirjaraayidka qobdi waxda niira oo ee meelo laku qodaay carada ya sheegay in tallaabo laku qaado doono qofkii lag araga us-oo meelasee ku qodow carada dowladda mamnuucday waxaan rabnaa maanta waxaynu joognaa degmada cabdicasiis gaar ahaan waaxda neera oo dhowr jeeroo horay arrimaheeda aan ka hadalnay oo awaamiir kala duwan ay ka soo baxeen waxaan rabnaa sida dhabarkeyga ka muuqataa oo ay kaamirooyinkiina qabteen waxaa halkan laga qoray hog oo ay baabuurta carigedisyada iyo dadka dhismaha ka shaqeeya ay cara halkan ka qaataan taa oo keentay inay ku dhibaatoodaan dadka degan halkaa ee uu soo dumo dhowr maalmood ka hor waxaa halkaa ku geeriyooday muwaadin soomaaliyeed laba kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii uu soo dumay buurkaas weyn oo ay u jeedaan bulshada soomaaliyeed ay degan tahay dhammaan gaadiidleyda iyo cid walba oo ka shaqaysa kaawadan waxaa lagu amray inay joojiyaan maantana mar labaadaan ku celinaynaa marka si ofishal ah waxaa loo joojiyey inaan kaawo laga qodi karin waaxda neera ee degmada cabdicasiis eryadan idiin muuqata gaarigii lagu arko iyo shakhsigii lagu arko inuu cara ka qodaaya waxuu mutaysan doonaa tallaabo sharciga waafaqsan sababtoo ah bulsha dalanyaraa degan halkaas haween walba saqdhaca waxaa loo soo sheegaa inuu dhinac ka mida buurka sii dumaayo muwaadin soomaaliyeedna uu ku dumay ku harqamay carada gudaheeda uu ku dhintay kuwo kalena labaana ay ku dhaawacmeen si emergency asbitaalka loola cararay sidaa darteed gaadileydii iyo dhammaantood cid walba oo ka mas-uula dhismaha meeshaan dadka carada ka qota waxaan leenahay waa la joojiyey waa mamnuuc cara lagama qaadi karo lagama qodi karo baabuur soo geli karaana male kii lagu arkaana tallaabo sharciga waafaqsana laga qaadi doono dowladda soomaaliya gaar ahaana taliska ciidanka booliiska soomaaliya iyo arrintunka sababay iniyo ete badbaadada naf iyo ka badbaadiyaayeen gaar ahaana dadka degan waxda niira iyo dadka arada qodowba